ayaa magaalada xukumo kollay go-aan ay gaareen bay arrintaas ku dhacday in haweenkai al-shabaab maadaama ay baryahan ayaga laftigood caruure iyo ay leeyihiin ay galeen oo dambe iyo ku tuurtuureen laba jeer camal ayay go-aan ku gaareen inay ayagana ay bixiyaan xaasaska iyo ilmaha al-shabaab go-aankaasay yeeriyeen ma garatay
waan gartay
marka daadiga maamulkii ah odayaashana hadda aad ba hadda maamulada uma maqlaan arrintaas guux badan bay nagu dhalisay hase ahaatee warada hordhaca arrintaas waa gaarneeciyayna dheheen marka inaan kala hadalnaan dabahnay warkaas go-aankiisa waa dhacay marka loo kaadiyayna u yidhaahdeen hawshaan annagaa wadana magaaladan annagaa xukuna nimankaana annagaa dirisa marka waxaan ugu maqaalaa raggan al-shabaab waxaa laga soxotay saraakiishooda inay odayaashiina idiin soo dacwoodoon oo idinku yidhaahdeen waa inaad maamulka la hadashaan si aysan arintan ugu dhaqaaqin haddii kale tallaabaan qaadaynaa warkaasaa jiray al-shabaab iyo maamulkii iyo xal ma raadiseen si arrintan loo qaboojiyo mise amarku amar idinka weyn odayaasha haddaad tihiin
adeer al-shabaab horta kullay aniga nin baan ahoo odayna waanahay ilamay soo hadlin rag hadda waa le odayaashanada aho waa nala soo hadleyna arrinkaasay ka dacwoonayaan ayna yidhaahdeenna lagu yirina ma jirin laakiin annaga ahaan baa odayaal waxaanba naqaanaaba dumarka iyo ciyaalka iyo waayeelka iyo birmadayda in la yidhaahdo wixii dirira aysan kuwaas taabanin oo dadkaasi siday doonaan loola dhaqmo oo fiican saasaan u naqaanay saasaana uga hadlayna ma garan waan gartay marka haddii aad la hadasheen maxaa idinkaga soo baxay kullay hornaantii rag baan u dirinay arrintaas annagaa gaarnay waana go-aansanay haddana in kalama hadlayno war noocaasa ayay naga soo gaaray raggii aan dirsanay marka kullay waa arkaynaa dhib weeye kullay arrin dhib awey
nabadoone haddii ay maamulka uu ku adkaysto oo uu yidhaahdo xaasaska al-shabaab iyo caruurtoodu waa in degmada ay si degdega uga baxaan maxaa cawaaqib oo ka dhalan karaad is leedahay waa un dagaalkii heshiisiyaaday mar caruur iyo dagaalka hadduu gala haween iyo dhibkeeduu leeyahay marka arrintaas aada annaga jir ahaan iyo muxuu ahaa ka odayaal ahaan dhaqmeed niyaddanada saafi kuma noqonayso sababtoo ah birmagayda wey gabdhaha waa gabdhahanagi waa dumar ilmahana waa ilmahanagi wax hadda dambi galay ayaga maaha nafna naf dambigeeda ma qaado marka arrintaas aad ba annaga aan uga xunnahay ayna noo dhibaysaa ma garata
waan gartay marka maamulka degmada baledxaawo waxaan jeclahay inaysan markii koowaad aysan hayn oo dhowr jeer ay soo saareen awaamiro noocaan oo kalea xaasaska al-shabaab haddii lagu amro inay degmada iskaga baxaan oo lacalla ay ka baxaan soo isma dhigi karan al-shabaabna dhinaca weerarada iyana degmada ugu soo leexinayaan oo halkaasi arrinta waa sii xumaanaysaa wax macquul weeraray samayn karaan munaqabateyn kaleetay samayn karaan wadooyinka waa wax iska macquul ah kollay rag diriray tabaha ay isu qabtaan ayagaa yaqaana ma garan
waan gartay marka bal si arrintan loo dhexdhexaadiyo oo arrinta loo soo afmeero nabadoon soomaaliyeed baad tahay beledaxa waad ku sugan tahay xalku muxuu ku jiraa arrinta see wajahaysaa nabadoonnada haddaad tihiin kollay kama jiifanayno hal jeer keliyana ma aha waana ku noqnoqonaynaa hadduu ilaahay yidhaahdo kollay saas kuma daynaynaa inaan arrintaas sida ay ku fiican tahay oo ku qurux badan tahay ilmahaas iyo xilligan haweenka iyo duurka aan loo saarin inaan aada isugu dayno ayaan tantaareynayna marka saas kuma sii joogsanayna ma garan